alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين صلى اllه وsلم وbارك عlى cbd الlah ورasuuله mحamd وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليmا kaثيirا اllahuma وفqna lma تحibه وtrضاه waxa inoogu dembeeyey baabu ma yudcىa bih lmariiض xadiitaa waxoogay waynu soo laqbaynay qaala wacan abi saciidin اlkhudriyi waxaa laga wariyey saxaabigaasi iyo wa abi hurayrata radia allahu canhuma annahumaa iyagu shahidaa inay ka markhaati kaceen calaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi rasuulka ilaahay bay ku qireen inuu yidhi man qaala qofka idhaahda laa ilaaha ila allahu wallahu akbar sadaqahu rabbuh qofka yidhaahda kelmaddaasi qiimaha badan laa ilaaha ila allah ilaahay oo keliya xaq lagu caabudaa wallaahu akbar ilaahay baa cid walba ka weyn sadaqahu rabbuhu rabbigii baa u dhabeeya fa qaala wuxuu ilaahay yidhaahdaa laa ilaaha ilaa ana wa ana akbaru wa idaa qaala kolka uu yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yaquulu اllah ilaahay wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana waxdii laa shariika lii marka lafdiga yaquul llah yaquuluda ka dambeeya lafduljalaalahaasi inaanu idiin qorayn baa laga yaabaa nusakha maطbuuca uu ka dhacay laakiin makhduudka iyo jaamicu tirmidiga wuu ku jiraa laa ilaaha ilaa ana mid xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane waxdii keligay laa shariika lii wadaagana malihi waidaa qaala marka uu yidhaa addoonku laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu lxamdu ilaahay oo keliya xaq lagu caabudaa mulkiga iyo xamdiga kaamilkaana isagaa iska leh qaala wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana liya lmulku waliya alxamdu waidaa qaala laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah qaala wuxuu odhanayaa rabbi laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ilaa bi wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda rasuulku calayhi asalaatu wasalaam man qaalahaa kelmadahan qofka yidhaahda fii maradihi xanuunkiisa ee ku akhriya kelimaadkan iyo adkaartan uma maata dabadeetana dhinta ee xanuunkaa uu ducooyinkan ku akhristay ku dhinta lam tatcamhu naaru naartu ma cunto naartu ma cuntana waxaa looga jeedaa naarta ma galo taasina waxa weeye waxay tilmaamaysaa fadli weyn oo ku sugan in la akhriyo kelimaadkan qiimaha badan ee macaanida ballaadhan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey waana xadiid xasana alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey waaya haddii la idhaahdo shucba isagu mawquuf buu ku wariyeynaa waxba dhib ma laha oo waxaa la odhanayaa mawquuf baha ku wariyey laakiin lahu xukmu rafci baabkaasi markaa waxaynu ku soo aragnay ikhwaani qofku waxyaabaha markuu xanuunsanayo uu isku akhriyayo ama qofka xanuunsanayo loogu ducaynayo lagu akhriyayo wixii sugan baana fiican in lagu dadaalo baabu istixbaali su'aali ahli اlmariidi can xaalih wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey qofka xanuunsanaya ehelkiisa iyo dadka had iyo jeer la jooga ama xogogaalka u ah ee u dhadhow in la weydiiyo can xaalihi xaaladiisa oo haddii tusaale ahaan isaga ay suuro geli weydo in la weydiiyo laidhaa sidee tahay ma ladan tahay miyaa lagu kordhay ma waxbaa kaa dhacay waxaad dareemaysaa isaga hadday suuro geli weyda in la waraystaa oo tusaale ahaan loo geli kari waayo ama uu xaalad adag oo aan waxba la weydiin karin ku jiro markaa waa in ehelkiisa la weydiiyo o la yidhaahdo ka warramaa ta noocaasina qofka mariidka ah ee xanuunsanaya haddii uu maqlana waa mid ka farxinaysa ee ehelkiisa qudhoodana iyada qudheeda waa mid waxa weeyaan dee hadal fiican oo waa wax wanaagsan oo loo geystay bay noqonaysa haddii laakiin isaga la weydiin kara dee asalku waa in isaga la weydiiyo xaalkiisa la idhaha seeta iska war waay qaala wuxuu yihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kharaja wuxuu ka soo baxay min cindi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay agtiisa fii wajacihi xanuunkiisii isagoo rasuulku ku sugan aladii xanuunkaasoo tuwufiya fiihi lagu oobsaday waqaala naasu dadkii baa waxay idhaahdeen yaa abaa xasanin abaa xasanow waa kunyadii cali radia allaahu canhu e kayfa asbaxa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay sidee buu ku waaberiistay qaala wuxuu hi asbaxa wuxuu waaberiistay bixamdi illaahi ilaahay baa mahad lehe baari'an isagoo bogsaday oo berere xiidhi rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka baarian waa min alburi waxaana fatxulbaariga uu ku macnaynayaa ay afaaqa min almarad xanuunkii u xoogay uu ka soo miiraabay oo uu ka uu ladan yahay si kastaba ha ahaatee baarian wuxuu abulxasan oo cali radia allahu canhu u cabiray ama markaa wuxuu arkaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ladnaa ama wuxuu hadalka noocaasa u yidhi tafaa-ulan isagoo saadaal fiican ay ka tahay si kastaba ha ahaatee waxa marar badan dhacda qofku markuu xanuunsanayo iska il daran yahay ay ka dhadhowdahay dadka qaar baa sidii wax ladan oo kale laga dhigaa oo mar alla marka ay soo dhowaato waktigii nafta laga qaadayey ayaa sidii wax ladan oo kale laga dhigaa waa kuwa dadkeenu yidhaha kaamil bay ka dhigtay ma garata kolkaasa deetana is odhanaysaa wallaahi waa kan maanta ladnaaday malaa waabuu ilbogsiiyaa buu leeyahay kolkaasaa dabadeetana ay ka dhacaysa waay xadiidka masalada baabka uu guntayna waa laga qaadanayaa oo cali wuxuu ahaa ehelka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasay kolkaa dadku u weydiinayaan dadkii hayey ee ka warhayee la joogay xogaalka wahabuu ahaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa marka lagu weydiiyo qof xanuunsanayo xaalkii ama adigoo xanuunsanayo xaalkaaga lagu weydiiyo in hadalladaa wanaagsan lagu hadlo ee ay ku laran tahay ilaahay mahaddiisa iyo hadallada tusinaya qadarka ilaahay in raalli lagu yahay oo wixii ilaahay keenay aan laga cadhaysnayn baabu maa yaquuluhu man ayisa min xayaatihi wuxuu baab u yahay waxa uu odhanaya man ayisa qofka ka quustay min xayaatihi noloshiisa qofka ka quustay waxa uu odhanayo qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu nabiya nabiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa isagu mustanidun ilaya uu igu tiirsan yahay laabteedu ku tiirsanaa yaquulu isagoo le allaahuma kfir lii ilaahay ow i dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii i haleeshii birafiiqi alaclaa rafiiqa sare i haleeshii muttafaqu calayh sidaasaa rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam waa aakhiru laxadaat ilbiriqsayadii ugu dambeeyey sidaasuu laha sideedabana ambiyada sida dadka kale may ahayne iyaga geeridooda waa loo sheegi jiray rasuulkaba calayhi الsalaatu wasalaam ee ilaahay wuxuu dooransiiyey adduunyada iyo maaragtay waxa nicmada uu hayo oo aakhiraba kolkaasaa fakhtaara maa cinda allah soo ma aragtid marka laxadaadkii ugu dambeeyey ayuu sidaa rasuulkeena sharaftali ku ducaysanaya calayhi الsalaatu wasalaam marka qofku marka uu cuslaado ama ay ula badato inuu socdo waa inuu ku ducaysto ducooyinkan guud ahaanbana qofku mar haddii uu xanuunsado waa inuu ku dadaalo ducada iyo adkaarta iyo kelimaadkaa qiimaha badan inuu ku celceliyo iyo hadallada wanaagsan waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo wixii xun ee dhiba ama akhlaaq xuma ama hadal xuna ama qadarka ilaaha inuu ka cadhaysan yahay wax alla waxaana waa inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo walxiqni ahleshi birafiiq alaclaa alrafiiq alaclaa rafiiqaasi sare waxaa lagu fasiray inay yihiin almalaa'ikatu almuqarabuun iyo dadka saalixiinta ah ee qiimaha badan ee ka mida addoomaha ilaahay oo haddii la qabto bilmacna alacam macnaha caamka ah ama dhammayska tiran waxaa kaloo lagu fasiray inay yihiin arafiiq laclaa afarta ilaahay aayadda ku sheegay oo ah nebiyada sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta afarta ah waayo iyagaa ilaahay yihi waxasuna ulaaika rafiiqaa waxasuna ulaaika rafiiqaa waay qaala wuxuu uhi wacanhaa waxaa laga wariyay caaisha qaalat inay tidhi ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi baan arkay sala allahu calayhi wasalama waa huwa isagoo bilmowti geeridii ku sugan oo macnihii ay ka socoto naftu oo cindahu agtiisa uu yaallo qadaxun weel fiihi maaun biyo ay ku jiraan waa huwa isagoo yudkhilu gelinaya yadahu gacantiisa fi lqadaxi hadhuubka ama weelka ayuu gelinayey uma dabadeetana yamsaxu wajhahu wejigiisa ayuu ku masaxayay bilmaa'i biyaha waxaanuu sidaa u yeelaayay kaarka xumadda iyo dhibaatada haysa ayuu biyaha iskaga qaboojinayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uma yaquulu dabadeeta wuxuu lahaa allaahuma acinnii calaa kamaraati اlmowti aw sakaraati اlmowt rawaahu tirmidiyu allaahuma allahayow acinnii iiga kaalmee calaa khamaraati اlmowt dhibaatooyinka geerida khamaraadku waa shadaa'iddiisa iyo dhibaatooyinkiisa weeye aw sakaraati اlmowti ama sakaraadka waxa weeye geerida sakaraatu lmowtna marka laysdaba dhigo waxaa macnahiisu uu noqonayaa geerida markaa hordhaceeda xanuunada ka horeeya khatarta ah ee keenaya naftii waxa weeye inuu xanuunku ka xoog bato oo wax kala soocii iyo dareenkii iyo waxyaabaha noocaasi oo haddii allaba kuu roon yahay ka tago ama uu kaba yidhaahdo xadiidkan wuxuu ihi sheekhu tirmidi baa wariyey lakiin sanadkiisa marka la ego waa xadiid daciifa waxaa ku jira nin la ydhaha muusa ibnu sarjis nin la ydhaha baa ku jira waana majhuululxaal wuxuu leeyahay sheekhu nakaarana way ku jirtaa matnigiisa oo nakaarada ku jirtaa waxa weeye waxaa ku soo arooray saxiixa waxaa ku soo arooray ama riwaayadda bukhaariga wuxuu xaaladaa rasuulku lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ama la sakaraat sidaasuu rasuulku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam marka lafdiga sugani waa kaa ciddan laga wada wariyeyna waa caaisha un adigu markaa xadiidkani waa daciif imam اlalbanina saasoo kale uu daciifiyey ka waxaa ka habboonaan lahayd kaa kale ee sugan ee xaaladda adag rasuulku uu ku muujinayo calayhi الsalaatu wasalaam shiddada haysata iyo sakaraadka darane la marinayo isla markaana laa ilaaha ila اllah uu ku qowlayey yah inuu kaa sugan soo qaatay ahayd baabu istixbaabi wasiyati ahli اlmariidi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey wasiyati ahlilmariidi qofka xanuunsanaya ehelkiisa in loo dardaarmo iyo waman yakhdumuhu cidda u shaqaynaysaba bilixsaani ilayhi in loo samafalo qofkaa xanuunsanaya iyo waxtimaalihi in la xamilo waay iyo wasabri calaa maa yashuqu min amrihi in lagu sabro calaa maa yashuqu waxa adkaanaya min amrihi arrinkiisa ka mid a cabashadiisa iyo dhibaatooyinkiisa iyo urtiisoo isbedesho iyo waxa weeye wixii dee dhibahee xaggiisa ka timaada in lagu sabro usoo jeedkiisa iyo hayntiisa iyo yaa ilaalintiisa iyo wamaa ilaa daalik ila waa qof dhiban oo xanuunsanaya wakadaa saasoo kale alwasiyatu in loo dardaarmo biman qaruba cidda ay soo dhow uu soo dhowaaday sababu mowtihi sababtii uu ku baxayey bixaddin xad uu ku soo dhowaaday laga oofinayo aw qisaasin ama qisaas wanaxwihimaa iyo waxyaabaha la midka ah cidda sababta geerideedu ay ku soo dhowaatayna waa in maaragtay iyadana loo dardaarmo in la idhaa haatan waad iska kaa taagan tahay sida lagu wado toobadkeen dardaaran oo wixii maaragtay xuquuq jirtay sheeg towxiidka ku dhawaaq haddii alaba kuuray umuurta noocaas waaya sii tahaaro qaadoysa sii hagaaji marka had iyo jeere dadkan qofka xanuunsanaya mariidka dul joogaa dee kolle waa dhibu joog dadkuna dee way xanuunsanayaano way kala dhib badan yihiin weliba qofba sida had iyo jeer xanuunkiisu uu yahay isku mid maaha moogta qof baa baaxaaddo ku jira yala caawa u baahanaya in la hayo baa dharkiisii daqiiqad ku nijaaseynaya oo u baahan in laga hagaajiyo oo kolba ma garanayso calaa kulli xaal dee qofba xanuunku sibuu u qabanayaa markaa in la ilaaliyo in loo sabro in loo dulqaato waxyaabaha caynkaasa waa in loo dardaarmo dadka ahlulmariidka ah qaala can cimraan bni اlxusayni radia allahu canhuma ana imra'atan haweene haweeneydaasoo min juhaynata ka tirsan ba atat nabiya nabiga u timi sala اllahu alayhi wasalama wahiya xubla min azina iyadoo zina uur ka leh macnii uur zina xaggeed ka ahaaday sida qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo asabtu waxaan ku dhacay xaddan xade yanii wax keenaya in xad layga jaro ee faaqimhu calaya iga og dacaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalama waliyaha mas-uulkeedii faqaala wuxuu ku uhi axsin ilayha oo samafal buu ku uhi oo samafal yah waa biman qaruba sababu mowtihii soo maaha weliba bixaddin axsin ilayha u saafal fa idaa wadacat marka ay dhasho ilmaha caloosheeda ku jira faatinii bihaa ii keen wafacala sidii buu sameeyey weligeedii markaasaa la keenay fa amara biha nabiyu nabigaa faray sala allahu alayhi wasalam dharkeeda in lagu adkeeyo fashudat calayha hiyaabuha dharkeedii baa lagu giijiyey si marka dee la rajminaayo moorada aanay uga dhicin uma amara biha dabadeetana wuu faray macni in la rajmiyo farujimat waa la rajmiyey uma amara biha ay birajmiha farujimat uma salaa calayha dabadeetana rasuulku uu ku tukaday calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu muslim xadiidkana baabkii hore ee towbadda waa inagii kusoo maray oo gabadhan inay toobad qiimo badan toobad keentay qof cajiiba ay markii dambe maaragtay toobad cajiiba toobad keentay waa inagii soo maray shaahidkuna hadda waxa weeye axsin ilayha rasuulku wuxuu u dardaarmay calayhi الsalaaةu wasalaam mas-uulkeedii buu u dardaarmay inay maxay inuu ilaaliyo oo uu dhaqaaleeyo si fiican uu maaragta u ilaaliyo oo waa inaan la odhan kolliba naftu way ka sii bahay kolliba way ka dhadhowdee intaa dee darxumaha iskaga sii noolaado inta ay wakhtigiisii gaadhaysa waa inaan la odhan magarata waa in la wanaajiyo weeye diinteenna islaamkuna waa diin raxmad ku dhisan waana diin qiimo badan qaala wuxuu hi baabu jawaazi qowli mariidi wuxuu baabu yahay banaaniday bannaan tahay qowlilmariidi hadalka ka xanuunsanaya uu yidhaahdaana anigu wajicun waan bukaa aw mawcuukun ama waa lay kaarinaya wax mudaysanay aw waa ra'saahu ama alla madaxaay wanaxwu daalika iyo hadallada lamidka idaa lam yakun waa haddii aanay hadalladaasi ahayn calaa sabiili tasakhuti si maaragta cadho ah iyo wa idhaari ljazaci argagax la muujisanayo oo qadarka ilaahay laga argagaxsan yahay ahaaday waa haddaanay sidaa ahayn oo sidaa aanay ku soo bixin marka qofku wuu odhan karaa xanuunkiisa wuu ka warrami karaa ama dhakhtar ha uga warramaya ama qof kale oo weydiiye ha uga warramaye xanuunkiisa wuu ka warrami karaa aada baan uxumadaysanay aada baa lay kaarinaya halkaasay xanuunaysa saasaanahay waa lay hayaa kadaa dhimale laakiin maxaa taa looga baahanya in aanay noqonin he calaa sabiili tasakut wa idhaar aljazac waa in aanay noqon qaala wcan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala dakhaltu cala nabiyi nabigaan u galay sala allahu alayhi wasalama wahuwa yuucaku iyadoo la kaarinayo uu aada u xumadaysan famasistuhu waan taabtay waan taabtay iyadoo siinka la kordhigana waa la sheegay famasistuhu waan taabtay waxaa halkaa laga qaadanayaa ee qofka xanuunsanaya in la taaban karo ma garata weliba halka xanuunaysaa la taaban karaa soo loo taaban karaa fawaaidda ku jiri kartana weliba waxaa ka mida taa waxaaba dhici karta qofkan mariidka taabta inuu yahay qof dhakhtar wax ka yaqaana dibiga iyo dhakhtarnimada ma fahamte oo markaa uu taabto uu xanuunkiisa waxba ka fahmo oo idhaahdo waxa wey waba waxaana jira ama waxaan isticmaal ama kada halkaa faa'iida ba ay ka timaadaa iska dhici karta calaa kulli xaal waa la taaban karaa faqultu waxaan ku uhi innaka adiga latuucaku waa lagu kaarinayaa wackan shadiidan xumo daran ayaa ku haysa wackan kaarin ama xumad shadiidan daran faqaala wuxuu rasuulku uhi ajalhaa inii aniga uucaku waxaa lay xumadaynaya lay kaarinayaa kamaa yuucaku sida loo kaariya rajulaani minkum laba nin oo idinka mida muttafaqun calayh qof keliya kaarkii oo kale imahaya laba qof kaarkood oo kale ayaa hayabaa rasuulku ka warramaya calayhi الsalaatu wasalaam xanuunkaa daranina wuxuu hayay si rasuulku uu u gaadho dadka sabraayo darajooyinkooda halka ugu sarraysaa si uu u gaadho ayaa maaragtay kaarkaasi iyo xanuunkaasi uu hayay shaahidka wuu iska cad yahay wuxuu rasuulku ka warramay calayhi الsalaatu wasalaam in aada loo kaarinayo qaala wcan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala jaaanii waxaa ii yimi rasuulu llaahi baa ii yimi sala allahu calayhi wasalama yacuudunii xaalu isoo booqanayo min wajacin xanuun dartii wuu iisoo booqanayo xanuunkaasoo ishtada bi igu adkaaday soo marra xadiidkan isagae dheera waa caama xajat lwadaac makaanu joogay markan uu aadka u xanuunsaday waqultu waxaan ihi balaqa bi waxay soo gaadhay maa taraa waxaanaad aragto xanuunkan kuu muuqda ayaa i qabtay oo xanuun daran ah oo ana aniguna duu maali nin maalqabeenaanahay walaa yariunii imana dhexlaysa ila bnatii inantayda mooyaane wadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay muttafaqun caleyh isagoo dheerna waynu soo maray kitaabka bilowgiisa shaahidku waxa weeye sacad wuxuu ka waramay wa huwa man huwa xanuun inuu hayo oo wuxuu rasuulka ku leeyay balaqa bi maa taraa rasuulkuna kuma qabsan oo ma odhan maxaad xanuunka ku hayo u sheegaysaa taasi sabirkaagii bay dhaawacaysaa maxaad u sheegaysaa kuma odhan waa u taqriiriyey marka arrinkaas inuu jaa-is yahay ayay taasi tilmaamaysa qaala wuxuu uhi wacan ilqaasim bni muxammadin alqaasim bni muxamed waxaa laga wariyey alqaasim bni muxamed ibnu abi bakr weeyi waana axadu fuqahaai lmadiina asabca fuqahadii madiine toddobada ahayd buu ku jiraa ina kula man laa yaqtadi biaimatin faqismatuhu diza can ilxaqi khaarija fakhudhum cubayd llahi curwatu qaasimun fakhudhum cubayd llahi curwatu qaasimun saciidu abu bakrin sulaymaanu khaarij ma garata beydkaasaa lagu jamciye calaa qowlin وعن القاسم بن محمد قال وxuu i qالت عائشhaة عائشha waxay tihi رضي الله عنها waa رأساa alla madaxay bay tii alla madax waa رأساa faqاala النabiyu dabadeeta nabigu wuxuu ihi slى الlaهu عaلaيه وasلم bal أna waa رأساa bal iskabada iyo ana aniga waa رأساa amba alla madaxa ama alla madax anigaba madaxu i xanuunaya وذkر الxadيiث xadiiثkiina uu sheegay rawaahu الbukhaariyu bukhaari baa wariyey xoogay baana xadiidka maaragta udh waa xadiidkay ku jirtay haddii maaragta aada iga hor dhimato aan ku soo maydho oo aan ku kanfo waxaa dhibay ku gaadhaysa calaa macna اlxadiiث waay marka xadiidkana laba meeloodba masalada baabka uu gunta wuu inaga tusayaayo hadalkaa caaisha ay tidhi waa ra'saahu ee mowquufkaana rasuulku waa u taqriiriyey isaguna waa ra'saahu buu yidhi oo intaa marfuucahina waa udadaa waa u daliil weeye baabu talqiini اlmuxtadari laa ilaaha ila اllah wuxuu baabuu yahay talqiini lmuxtadari qofka lagu soo xaadiro ee geeridu kusoo xaadirtae sakaraadka ah in loo laqimo laa ilaaha ila allah in loo laqimo sidee loogu laqimayaa fuqahadu waxay idhaahdaan waa laga og odhanayaa oo laa ilaaha ila allah baa laga og odhanaya laakiin axaadiidta waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dheh dadka ku yidhi saxaabada qaar inuu ku yihi dheh waxaanad ka eegi kartaa axkaamu ljanaa'iska alimaamu alalbaniyu raximah اllahu uu qoray qiimaha badan oo masaa'ilkan adilada ku soo aroortay uu aada ugu faahfaahiyo kitaabkaasuu masaladaa ku sheegaya rasuulkay ka soo aroortay ka suganta calayhi salaatu wasalaam inuu laa ilaaha ila اllah dadku uhi dheh yaa khaaliqu laa ilaaha ila اllah ayuu nin saxaabiya kulah abti laa ilaaha ila اllah ma inaan idhaahda khayr badan haa markaa dheh baa lagu odhanaya hadduu mar yidhaahdo waxba lagu celcelin maayo qofka xaaladada kusugany shiduu kusugany bas hadduu hadal kale kasii dambaysiiyana haddana waa loo laqimaya si uu u helo fadliga xadiidkan soo socdaa uu sheegaya hadalkiisa ugu dambeeya ay laa ilaha illa allah u noqoto ma garata marka waa loo laqimaya baabu talqiini lmuxtadari cidda u laqimaysaana dee waa cidda muslimiinta ahee dul joogta weeye qaala وعan mعaadi radي الlahu عanهu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslama rasuulka ilaahay wuxuu yihi man kaana axadka uu ahaado aakhira kalaamihi hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila اllahu kelmaddaa uu ahaaday dakla اljanata jannaduu galaa rawaahu abu daawuuda wاlxaakimu waqaala صaxiixu اsnaadi xadiidkuna waa xadiid صaxiixa weeye hada اxadiiث ya ikhwaan waa xadiid صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna wuu صaxiixiyey sheekh saliim laakiin isagu wuxuu leeyahay waa صaxiixu bishawaahidihi buu odhanaya isku soo duuduubo xadiidku uu sugan yahay sheekh aakhirana waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo aakhira iyo aakhiru haddii aakhiro loo akhriyo la kor dhigo waxay noqonaysaa kaana khabarkeedii isamkina laa ilaaha ila allah ayuu dhacayaa haddii aakhiru la ydhaahdana isamkii kaanay noqonaysaa khabarkina xaggaa dambuu dhacayaa waay وعن أبي سعيid الkdري رضي الله عنه qال wxuu hi qاala رasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlaه عaليه وsلم laqinuu ulaqina mawtaakm kuwiina geeriyoonaya laa إilaaha ilا الlah kelmada ulaqina rawaahu mslim ka mawtaakum waxaa looga jeedaa kuwa dhintay maaha ee naftu ay ka baxday ee tusaale ahaan meydkoodii la dul jooga ama xabaashiiba la geliyey looma jeedo waxaa loo jeedaa kuwa maaragtay dhimanaya ee geeridii qarka u saaranaya ay ka muuqata inay socdaan soo ma aragtid kuwaasaa loo jeedaa taana waxaa muujinaya xadiidkaa hore qudhiisa man kaana aakhira kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna labada xadiid markaa way isfasirayaano way isxoojinayaan sidaa awgeed baa arrinta dadka qaar ay sameeyaan oo an qofka isagoo dhintay in loo laqimo laa ilaaha ila allah ama tusaale ahaan marka la aasayo kale la idhaha ulaqima may waa bidc wax xadiisoo ku asaxayna ma jiro oo xadiidina kuma asixin taasina taa weeye baabu maa yaquuluhu bacda taqmiidi اlmayiti baabu maa yaquuluhu ay baabu bayaani اladi wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo maa ay ladiika yaquuluhu uu qofku odhanaayo bacda taqmiidi اlmayiti meydka markuu u indhalaabo dabadeed meydka markuu indhalaabo dabadeed mise cinda taqmiidi اlmayiti ya cinda buu ku qoraya adiga waaya markaa taqmiidkana xadiidkaa sheegi doonee waxaa loo jeedaa indhahan kala tegaya marka qofka naftu ay ka sii baxayso ee uu sakaraadka yahay dee indhuhu way kala tagaan markaa marka naftu ay ka boodo waxa sunnaa in indhihii la ysku soo celiyo ma fahantay taqmiid ulcayneyn waa kaa indhi in la ysku soo celiyo oo la ysu soo waabiyo si suurada maaragtay waxoogay adag dee qofka naftu kaga baxday a indhihiisa oo kala fog ay meesha uga baxday soo ma aragtid waa in indhihii la isku soo waabiyo qaala وعan umi سلمةa رadي الlaه عanهa qaaلaت dakla rasuul الlahi slى الlaه عalayه وasلم rasuulka ilaahay baa usoo galay calىa abi سلمةa cabdلlahi بn cabdilsad baa magaciisana lo odhan jira wlxaal buu usoo galay qad shaqa baصrhu araggiisi uu xaydmay iyadoo araggiisi kor u taagmay oo uu xaydmay ayuu u soo galay fa aqmadahu indhihii ayuu isugu celiyey uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi ina ruuxa nafta idaa qubida kolka la qabto tabicahu lbasaru araggu wuu raacaa araggu wuu raacaa oo naftaa la sii wada ee la sii qabanayo ee la saaraayo ayaa araggu sii eegaya sii raacay fabaja waxaa qayliya oo buuqay naasun dad min ahlihi ehelka abuusalamo ka mid ah markay maqleen xaaladdaa inuu maaragtay dhintay ayay qayla isku dareen faqaala wuxuu rasuulku uhi dabadeeta laa tadcuuha ha ugu ducaynina calaa anfusikum nafihina ilaa bikhayri wax wanaagsan mooyaane nafihina waxaan shar ahayn ha ugu ducaynino ha ugu yeedhina qofku markay naftu ka baxda iyo xaaladaha noocaasa waa khatar weeye mogta waa inuu wax wanaagsan qofku ku duceeyo wax wanaagsan ula yimaado habaarkana iska ilaaliyo fa ina almalaaikata maxaa yeele malaaigtu yuaminuuna waxay aamin leeyihiin calaa maa taquuluuna waxaa leediin ka haddii qofku uu shar ku ducaysto ogayoo ba-e iyo cid iyo ciirsi toona ma hayo iyo waxyaabaha noocaas jabay iyo kaar bay igu dhacday iyo waxyaabaha noocaasa qofku hadduu ku ducaysto dee aamiin bay leeyihin oo inay waxaas ku dhacaa dhici karta hadduu wax wanaagsan xaaladaasi ku hadlo uu ku ducaystana waxa weeye iyaduna dee maaragtay waxaa loo rajaynayaa inuu maaragtay helo ka malaa'igtiiba aamiin leh aaminta malaa'igtuna waa mustajaabo waa mid la aqbalaya garo had iyo jeer kolkaa dumarka iyo waxmagaratada iyo maatida iyo arrinta noocaasa way ku badan tahay xaaladaha noocaasa had iyo jeer kolkaa waxa loo baahanya qof ahlulcilmiga ama wax garanaya oo dadkii tawjiihiyo u sheega ya oo maaragtay wixii sharci ah wixii la doonayo wixii aan bannaanayn dadka u sheego baraarujiya uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi allahuma kfir lii abi salama ilaahay abi salama u dembi dhaaf warfac darajatahu derajadiisana ilaahay ou sarraysii fi lmahdiyiina mahdiyiinta kuwa la hanuuniyo dhexdooda ku sarraysii waay oo markaa fi lmahdiyiina waxaa suuro geli karta in la xaaleeyo oo la idhaahdo warfac darajatahu darajadiisa ilaahay ou sarraysii fi lmahdiyiina ay xaala kownihi mungamiran fii cidaadi اlmahdiyiina almusharafiina biاlihtidaa xaaluu ka mid yahay oo uu dhex gelaayo dadka ilaahay hanuunka ku sharfay xaaluu tiradooda ku biirayo oo uu ka mid noqonayo wakhlufhu ilaahay oo u soo weydaari fii caqibihi fufkiisii iyo ciddii maaragtay cidhibtiisa dambe caruurtiisii iyo ehelkiiyo cidduu ka tegayna ilaahay ou maaragtay waxa weeyaan khaliif uga noqo weeye macnuhu wakhlufdaasi wakhlufhu ilaahay ou khaliif uga noqo fii caqibihi fufkiisa caaqibkaana waxaa loo jeedaa ciddii ka dambaysa sida caruurtiisa iyo maaragtay ehelkiisa makhluufu ay kun lahu khalafan wa khaliifa fi lkhaabiriina ka bedelo fi lkhaabiriina kuwa baaqiga noqonaya dabadiisii joogaya ilaahay uu maaragtay khaliif uga noqo oo u ilaaliyo u xifdiyo u dhowr ya waay fi lkhaabiriina alkhaabiriina waa albaaqin kuwa hadhaaya ka dambaynaya ya ilaahay uu maaragtay khaliif uga noqo u ilaali markaasina waa taasina waa duco wixii uu ka tegay loo ducaynayo waqfir lanaa walahu ilaahay ou annaga iyo isagaba noo dembi dhaaf yaa rab alcaalamiin wafsax lahu ilaahay u ballaadi fii qabrihi qabrigiisa ilaahay u ballaadi wanawir lahu fiihi ilaahay ou u nuur qabriga oo u iftiimi rawaahu muslim muslim baa wariyey markaa ducadaa qiimaha badan ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaaladaasi uu indhaha u laabay ugu duceeyey saxaabiga ah markaa xaaladda noocaasa marka had iyo jeer meydkuu yaalle weli aan la qaadin sunnadu waxay ku soo aroortay in loo duceeyo ya in loo duceeyo ayay sunnada kusoo aroortay ducana taa la soo raree rasuulka ka sugan baa ugu qiimo badan baabu maa yuqaalu cinda almeyiti wamaa yaquuluhu man maata lahu meytun wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo maa yuqaalu waxaa laga ag odhanayo cinda almeyti meydka agtiisa waxa laga odhanayo dadka xaadiriintaah ee soo xaadira ay ka odhanayaan wamaa yaquuluhu iyo waxa uu odhanaya man maata lahu meytun qofka cidi ay ka dhimataa waxa uu odhanaya can umi salamata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi idaa xadartum marka aad timaadaan almariida qofka xanuunsanaya aad la joogtaan ee soo xaadirtaan awilmayita ama ka meydka ah faquuluu waxaad tidhaahdaan khayran hadal wanaagsan dhah wa ina almalaa'ikata maxaa yeele malaa'igtu yu'aminuuna waxay aamiin odhanayaan calaa maa taquuluuna waxaa leedin qaalat waxay tidhi falamaa maata abuu salamata markuu dhintay ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu calayhi wasalam waqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo ina abaa salamata qad maata wuu dhintay taasina waxay daliilu tahay maxay qofku kolka uu dhintay in la ogeysiin karo dadka in loo sheegi karoo la ogeysiin karo oo ehelkiisi iyo asxaabtiisi iyo dadkii wanaagsanaa iyo waxa weeye dadka muslimiinta ah ee loo baahan yahay inay ku tukadaan aasaan diyaargareeyaan in la ogeysiin karo taasina aanay soo gelahayn nacyigii manhiga ahaa ee laysu diiday qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii ilaahay ou dembi dhaaf aniga iyo walahu isagaba wa acqibnii ilaahay u maaragtay iisoo bedel minhu bedelkiisa wa acqibnii ilaahay ou isii oo iisoo weydaari minhu bedelkiisa cuqbaa xasanatan cidhib wanaagsan ilaahay ou ciwad fiican iyo cidhib wanaagsan iigu soo bedeloo isii weye isagii macnii qaaday oo isagii tegiye ilaahay oo cidhib wanaagsan ii soo weydaari iyo wax fiican cuqbaa xasanatan cidhib wanaagsan ilaahay oo ii soo weydaari fa qultu kolkaasaan idhi ducadii caynka ahayd fa acqabani illaahu ilaahay wuxuu ii soo weydaariyey dabadeeto man huwa khayrun lii minhu mid iiga wanaagsan muxamadan buu iisoo weydaariyey sala allahu calayhi wasalama ya waa tii tilmaamaysa ee lahayd maaragtay waxaan is idhi talow maxaa maaragtay ooma cid ka wanaagsan baad helaysaa ninkaagii abuusalama ee qiimaha badnaa ee soo hijirooday ee caynkaa waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa marka qof lagu dhahdo wuu go-ay qofkii ehelka ahaa inaad hadalladaasi iyo ducadaa qiimaha badan carabka saarto waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya saxaabada rasuulku siday si deg dega uga hogaansami jireen amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sharcigiisa yani surcatulijaabay ku sifaysnaayeen markaba way u hogaansamayeen sidaasaa khayr iyo baraadho iyo wanaag badan ay ku helayeen rawaahu muslimu haakada muslim baa wariyey isagoo sidaasa idaa xadartum lmariida aw ilmayita calaa shaki buu ku wariyey warawaahu abu daauuda wakayruhu almayita buu ku wariyey abu daauud iyo keyrkiina almayita bay ku wariyeen bilaa shakin isagoon shaki wadan isagoon shaki wadan ahlucilmi badan baa soo saaray waana saxiix wey qaala wuxuu uhi wacanhaa qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu waxaan maqlay rasuulka ilaahay ole maa min cabdin addoon ma jira addoonkaasoo tusiibuhu ay ku dhacaysa musiibatun musiibo oo fa yaquulu odhanaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna inaa anagu lilaahi ilaahay baynu u sugnaanay ilaahay baana leh wa inaa anagu ilayhi xaggiisa ayaanu raajicuuna u noqonayna inaa anagu lilaah ilaahay baana leh wa inaa ilayhi raajicuuna xaggiisaaanu u noqonayna allaahuma ajurnii ilaahay iga ajarsii fii musiibatii musiibadayda wakhluf lii khayran minha wax ka wanaagsanna ilaahu iisoo weydaariyo isi ilaa hadduuse qof sidaa yidhaahdo intay musiiba ku dhacda ajarahu llahu tacaala fii musiibatih ilaahay musiibadii ku dhacday uu ka ajar siiya wa akhlafa lahu khayran minha wax ka wanaagsan oo ka khayr badanna uusoo weydaariya qaalat waxay tidhi falamaa tuwufiya markii la hoobsaday abuu salamata qultu waxaan idhi kama amaranii rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam sidii rasuulka ilaahay faray baan idhi ducadaasaan akhristay fa akhlafa allaahu lii khayran minhu waxa ilaahay iisoo weydaariyo isiiye mid ka khayr badan abuusalama iyo dadkao dhanba rasuulallaahi buu isiiyey sala allahu alayhi wasalam rawaahu muslim rasuulallaahi buu iisoo weydaariyey qaala wuxuu uhi wacan abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi idaa maata waladu lcabdi addoonka ilmihiisu marka uu dhinto ama ha labaad ama ha dhadigaado qaala allahu tacaala limalaa'ikatihi ilaahay baa malaa'igtiisa ku yidhaahda qabadtum ma waxaad qabateen walada cabdii addoonkayga ilmihiisii oo calaa taqdiiri alistifhaam o waa calaa taqdiiri alistifhaam qabadtum ee qabadtum fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu nacam ha fayaquulu wuxuu odhanayaa qabadtuma waxaa qabateen hamarata fu'aadihi midhihii wadnihiisaa qabateen midhihii wadnihiisa ayaa qabateen kaad iyo jeer dee waladku waa mid la jecel yahayoo aada mooddo inuu qalbiga weliba alkiisa sii gaarkaa inuu ku yaallo jacaylka la jecel yahay daraaddeed sidaa awgeed baa hamarata alfu'aad loogu magacaabay fayaquuluuna waxay odhanayaa nacam ha fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbi maada qaala cabdi addoonkaygu muxuu yidhi wayaquuluuna waxay odhanayaan xamadaka uu kuu mahadnaqay wastarjaca waanu istirjaacsaday oo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi waanu kuu mahadnaqay marka taasi waxay noqonaysaa inuu mahadnaqaa maqaamu ridaa bay noqonaysaa maqaamu sabrina waxaa ka sii sarraysa marka qofka musiibad iyo maqaadiirtu timaado inuu sabraa waajib bay ku tahay waxaase sabirka ka sii sarreeya maqaamu ridaa baa ka sii sarreeya soma aragtid inuu kuba raalli noqdo waxaa ridahana ka sii sarreeya maqaamu shukriba sooma aragtid inuu kuba shukriyo uu ku mahadnaqo musiibadan ku dhacday fayaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu odhanaya ubnu u dhisa licabdi addoonkayga beytan guri uga dhisa fi ljannati jannada uga dhisa wasamuuhu kuna magacaaba beyt alxamdi gurigii mahadnaqa ku magacaaba rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu mahadnaqa ilaahay loo mahadnaqay gurigii lagu helay ku magacaaba waay marka had iyo jeer guriga magaca gaara loo bixiyeyna waxaad garanaysaa guri cadiim ahoo guryaha kale ka tilmaaman oo qiimo badan inuu yahay oo aada iyo aada u wanaag xadiidkan sixadiisa marka la eego waa xasanu ligayrihi oo sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin dariiq kaloo isna dacfi ku sugan yahay buu ka soo arooray labadaa dariiq oo dacfi shadiidi aanu ku sugnayn baa la ysku xoojinayaayo way isquweynayaan sidaa awgeed xadiidku waa xasanu ligayrihi waxaanu inoo tilmaamayaa ilmahaas oo kale qofku markuu ka dhinto haddii uu maaragtay iskarto ilaahay uu mahadnaqo wanaagu helaayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa maa licabdi اlmu'mini addoonkayga mu'minkaa uma sugna cindii agtayda jazaaءun abaalgud idaa qabadtu marka aan qabto safiyahu kiisa uu gaarka u jecel yahay ee gaarka u ah oo min ahli dunyaa ahlu dunyaha ka mid a haye marka aan qabto uma اxtasabahu dabadeetana uu ku ajar dalbo ila aljanna jannada mooyaane abaalgud kale agtayda maaha macnii jannadaan ugu abaalgudaya rawaahu اlbukhaariyu markaa safiyuhu xadiidkan horta horeynu usoo maray xadiistan baabkii sabirkiiya baynu ku soo maray safiyuhuna waa alxabiibu lmusaafi oo qofka la jecel yahay ee si saafiya weliba loo jecel yahay qofku si gaara cidduu u jecelyaho sii khaasa sida ilmihiisoo kale wuu noqon karaa walaalkiibuu noqon karaa saaxiibkiibuu noqon karaa markaa qofkaa agtiisa qaaliga ku hawaadka u jecelyahay si gaara marka uu dhinto dabadeetana uu sabro ee uu ku ajar dalbo jannadaa ilaahay siinayaa ugu abaalgudayaa waa abaal aada iyo aada u weyn camal jannada lagu helayaana camal la yska dayaco ma ahan وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال وxuu hi أرسلت إحdى بناaت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ablihii rasuulka mid ka mida ayaa xagga rasuulka cid u dirtay tadcuuhu iyadoo u yeedhayso watukbiruhu uga waramaysaa anna sabiyan laha ilmo yaroo ay dhashay aw ibnan ama inan yaroo ay dhashay fi lmowti geeridii inuu ku sugan yahay oo uu il daran yahay inantaasina xadiidka waynu soo marray zaynab baa heeda garo faqaala wuxuu rasuulku ku yihi lirasuuli kii ay u soo dirtay wuxuu ku yidhi nusqadaa qaar wuxuu qorayaa faqaala arasuulu soo ma aragta saasuu ku qoray oo khaa faqaala lirasuuli wuxuu ku yidhi kii ergiga ahaa ee u soo dirtay irjic ilayha u noqo oo fa akhbirha uga waran ana lilaahi tacaala maa akhada ilaahay inuu leeyahay wuxuu qaado walahu maa acdaa sidoo kale uu leeyahay maa acdaa wuxuu bixiyo wuxuu bixiyiyo wuxuu qaadaba ilaahay baa leh marka waxani waa ammaano weeye awlaaddan marka horena ilaahay baa ku siiyey hadday dhintaanna ilaahay marka horeba ku siiyey baa qaaday wa kullu shayin shay walibana cindahu ilaahay agtiisa biajalin mudday ku sugan yihiin muddadaasoo musaman la magacaabay oo go-an oo aanu dhaafi karin famurhaa amar faltasbir ha sabirto waltaxtasib ha ku ajar dalabta musiibada ku timi wadakara tamaama alxadiidi xadiidka dhammaystirankiisiina wuu sheegay muttafaqun calayh horaynu isagoo intan ka dheer u soo maray marka waxaanay ka mid tahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajali musaman waa tacziyadii sharciga ahayd ee laysku tacziyeynaayey subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين